Ka dib markii ay kulan ku yeesheen xafiiska dowladda hoose ee degmada, maamulka degmada iyo saraakiisha u qaabilsan arrimaha dhulalka ayaa looga hadlay wadooyinka la dhisay, kuwa dhismaha ay ku socdaan, iyo kuwa mustaqbalka la rabo in la dhiso, qorshayaashooda, halka ay marayaan. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa ka soo qayb galay injineerada dowladda hoose, iyagoona halkaasi ku soo bandhigay qorshayaasha uga degsan dhismaha wadooyinka magaalada Baydhabo, kuwa hadda socda, halka ay marayaan, iyadoo ujeedada ugu weyn ay tahay in magaalada dhammaanteed laga wada hirgeliyo wadooyin waaweyn oo casri ah. Agaasimaha Waaxda Injineerada iyo Dayactirka Wadooyinka ee Dowladda Hoose ee Degmada, Axmed Maxamed, ayaa ka warbixiyay halka ay wax marayaan.
Hoob aan ku bilaabno dowladda hoose ee degmada Baydhabo maan hirgelay intii dhisto dhowr wado oo shalay ahaano kabalstoonga ahaano laame iyo ahaano oo cusub oo hadda unu fadahayna tun dhisna oo eh gravel road aan targalni gawaarida bypasska wadooyinka dowladda hoose degmada Baydhabo ee guuleysatay inta la dhiso iyo lagu dhiso tumanka xaafadood degmada may may ilaa iyo may deereen tumay afar kilomitir ibar oo wada kabalstoonga eh oo la dhisi oo tuman kilomitir oo kabalstoonga wadooyin cusub eh oo tumanka xaafadood lagu dhiso doono oo iyana hadda niin qorshaysanta oo niinka qorshaysanta intii iyo bilaawadan melerayus lamada kun labaatan shanta april fayska kood iyo niin bilaawda doona ilaa afar wada sida wadan iyo niin bilaawda doona september lamada kun labaatan shanta may kala dhismisha wadooyinka laamiyada may dhismisha dhammaaday ilaa iyo tumiyo afar kilomitir iyo bar oo laamiya sida wadada alaxmaar wadada isbitaalka wadada sodonka wadada xanaano two may hadda dhismisha niin dareere wadooyinka oo waxa ku bilaawdaan mursal ilaa shariif gacame wadooyinka iyona cunay ilaa degaandegaseedeen wadadan oo iyana main roadka oo iyana qorsheyahayna inti bila hortaana ee isbuuca kood iyo bilaawata insha allah ciida may kale niin qorsheysan wadooyin oo iyona bybas oonaan ka targalnay baawarto oo sida loodka baawarto oo safarada oo goboladan iska gudi waayaan inta isticmaalaan ilaa dhowr wada eh wadada koowad oo un hadda dhiso doonanayata wadada afartan laha oo lankasow malerayus beerta ku bilaawdaas ilaa boonkai oo toban kilomitir eh una dhiso doonno waanan dhiso doonno baawarta in isku gudubo gobolada oo maro magaalada sunan trafikada aan ku yarayna magaalada waxada may kale iyo qobadaas eh may kala jiraan lama wada kale oo iyona ku bilaawda in laga targaliyo oo southern leeraayo iyona beerto ku bilaawda soo ilaayo magaalada buundada hakiira maasa iyo wada kale oo central business una targalnay maayfulka ku bilaawda soo ilaayo buundada abshirka hakiira maasa iyana gudubaaso ilaayo wadajir in gudubaas baawarto oo dhinay wadajir aan dareerayn iyona maro doona iyona qorshaysaan waana lagu shaqeey doona maalmo dhow